Fatuma Maxamed Guuto waxa ay ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba walow ay naafanimadu aysan u dhalanin oo ay sababsatay jab dhowr jeer lugta midigta ah ka soo gaaray ayaa waxa ay gabadhan yari noqotay mid lixaadkeedu uu noqdo mid dhantaalan lixaadkeeda oo dhantaalmay ama naafanimadu kama aysan hor istaagin in hamigeeda waxbarashada ay ka run sheegto waxayna ka mid noqotay ardaydii ugu natiijada wanaagsaneed sannad dugsiyeedkii lasoo dhaafay ama imtixaankii k c b e-da faatuma maxamed waxa ay heshay buundo dhan saddex boqol lixdan iyo saddex maadooyinkii imtixaanka lagu qaaday dhammaantoodna waxay wada ahaayeen kuwa ay ka wada baastay oo mid ah ay ugu yar tahay ay ka haysatay konton iyo labo faatuma oo ah gabar xilliga naafo ah sidoo kalena reerkooda gacanta ku hayso ayaa waxaan ku booqannay xaafadda ay ka degan yihiin magaalada wajeer waxa ay inooga waramtay in ilaahii hadda ay ku biirin dugsi sare sababa la xiriira lacagta fiiska aawadeed waa gabar yar oo naafo ah aabbaha dhalay sidoo kale isna waa aabba naafo ah halka hooyada iyadu dhashayna ay tahay hooyo xanuunsan qoys danyar ah oo duruufta la daalaadhacayaan ayay ka soo jeeda gabadhan yar waa gabar yar oo leh mustaqbal aad u iifayo waxa ayna ummadda soomaaliyeed madaxda iyo mas-uuliyiinta ay ka codsatay in hamigeeda loo rumeeyo waxa ayna sheegtay in mustaqbalka fog haddii ilaahay gaarsiiyo ay jeceshahay inay noqoto dhakhtarad bulshadeeda caawiso magacay maxaa faatuma maxamed waxaan kasoo boogay qudcadda primary school max result maxaanel three sixty three iskuulka shiciblow ii soo baxay maxaan aad way fiis la-aan awaweed aabey waa qof naafo fiis miyo awooda anigana maxaan yahay qof naafo biiraan ku socdaa maxaad u baahan tahay inuu fiis liiga bixiyo waxaan codsanayaa inta fiis liiga bixiyo faatuma maxaad rajeynaysaa mustaqbalka inaad noqoto dhogta doctor maasha allah waad gaaraysaa hamigaaga imbiiga wajiyaa ista gafana wajiya iyo human reef senata maxaa inka rabaa intaas fiis iga bixisiino aabey hooyday aabey iyo ani naafaan aan naafaan fiis miya awood intaas fiis iga bixisiin aan rabaa aab magacayga aniga waxaa waaye maxamed gudow qaasan ali dhaha nin naafaan nahay qariib toddoba goor waa jabay marka hooyada waa yeella waa joogtaa marka nin shaqaysta mihi marka waxaan rabaa muslimiinta ummadda nabi maxamed oo dhammaalaba inay garab qabtaan oo ii dadaalaan oo dowladda iyo embiiga iyo gafanaha iyo senataha muumreeb waxa dhammaalaba inay wax ii qabtaan oo ilaahay u baryo aan u wala dacooyo oy wax ay qabtaan oo idinkii oy marka garab qabasho aan ninka hela ninka codsana maxaad u baahan tahay waxaan u baahanaa in ilmaha iskuul iga bixiyaan guri ma qabo oo wax hadda guri lidhoon haysta ma laha ay wax ii qaban karaan hadday guri dhisi karaan haddii ilmaha ay wax iga bixin karaan gabadha ma tan keliya secondary kugu jirtaa gabadha maya laba waa lama tukolon jiisayna ay ugu jirto form k waa iyadana iyadana form two waa school k iskuulka axmed liibaan iyadana fiis mu heshaa fiisu ma hel haddaba fiisku hel weli weli ma tegin iskuulka habtana maxaad qabsanaysaa marka marka waxaan rabaa in iskuulka liiga bixiyo waxay liitiri kale oo lee qaban kara lee qabto waxaa inka codsanayaa intaas fiis iga bixisiin waxaa waaye faadimo yuusuf maanta waxaan soo booqanay walaalkeen maxamed gudow waa nin baan garanaya waa nin asaga wax naafico intaa soo jarjabay gabadhiisana gabar maasha allah ahayd iskuulka ayada kalaaska daalambur ahaan jirtay laba jeer ay jirtay sanad iyo bil ay jiiftay guriga markaa saddex afar boqolaa laga sugunayay walax laakiin nasiib waxaa noqday markii imtixaanka ay sanad ka baaqatay tii darteeda ay markaanay hoos ugu yar dhacday oo saddex boqol lixdan iyo saddex ay keentay haweenkiis maamadan way xanuunsantahay waa qof marbar la soo booqanaya markaan intana axmed guudaaw hal waxaan malaynaya shaqo u haysta saaki malaha waxaan ku qori karna waa arkaysa inta cunug insha allah ilay baa caruur siiyey laakiin arsaaqada ilaah qabixad waxa ugu daran akhriski midii haddii yar dhibays waxaa waaye gabadhi waa qof naafe ah iskuulka waxaa la hadalata princibalka shucublow waxaad bal horta intii wax laga raadinayo waa la keeni karaa laakiin haddana qalabkaa loo bahay jamba loo baahan yahay uniformna loo baahan yahay buugaagaa loo baahan yahay wixii ma la awoodo marka insha allah ummadda nabo maxamed qofkii kheyrka jecel waad mahadsantihiin horaa waadna saacidayseen haddana waxaan jeclaan laha inaad mar kalena saacidaysaan baahida waa iska wada badan tahay laakiin midnimo tabar sadaqadana koley sadaqatul jaariya allah idinka ka dhigo codsigayga intaas assalaamu calaykum fiiska gabadha waxaa u daran gabadha fiiskeedii shanta sano ah waxaan jeclaan laheena inaad nooga bixisaan oo nagu saacidaysaan museega aabaheed nambarkiis ayaan insiinaynaa asigaad kala xiriiraysaan annaga waxaanu nahno inta tabartaayan ah shaqsiyan macawiya walaalkii qeer allah sii fursadana siiyey anu waxaana qof dadka isoo wacaayaan ay leeyihin qofkaana dhib qabay walaalay maxaad nagu saaciideyn kartaa waxaan u mahadcelinaa walaalkay macawiya waxaan u mahadcelinayaa bulshada dhan reer wajaar dar hadda gabadhi waadna saaciidaysaan kolley saaciido weli way socotaa waxaana jeclaan lahayn weli hadda isniinta kolley ka dambaan ogaan doonaa waxaan ka codsanayaa biidnillaahi kariim inaad nagu saaciidaysaan gabadha masaakiinta hami ay leedahay dhakhtarnimo hamigeedan inay ku ku- u hergasho ayaan rajaynayaa biidnillaahi kariim